رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كراء الأرض بالطعام هذاكني باب حكم كراء الأرض dhulka kirayntiisa lagu kireeyo bidacaami cunto ama wixii ka soo baxaya haba noqoto ma cunto kaloo ruuxa dimadiisa saaranba haba noqoto ee bal taas buu xukumkeedii yahay waana xadiidkii raafica xalay qeyb kaba mid aan soo aragnay baa inoo socon doono haddii aan la idhaaho sidan xalay sheegaynayna abwaabtani way iskuba xidhan tahay oo imaam nawowi haddaan eegno sharaxiisana inta alfaadaa qaabkii hore iswada raaciyey ayuu halkaa hore ayuu ama luqadii ha qabto ama dee macaanidii iyo dee umuurihii culimada aqwaashoodii iyo wixii adiladooda ay halkaasu israaciyaayo inaha dambe meel meel mooyaane xataa hadal siaasa kuma yeelanayo waayo wada qadimo waa axaadiis isla wada mida mawduuc keliya ka wada hadlaysa wuxuu yihi muصنifku xadaثnii عlي بن xujri الsacdiy وyعquب بن إbrahima qala xadaثna ismaaعiil whu بn culayata عan أyuba عan yعla بn xakimi عan سlaymaan bn yasaar عan raafic bn khadiiji qala anahu qaal sanadku waa dadaynu hore usoo araragnay weeye ama kitaabka adigu ku horeeyey ha kala badnaadeenba eh oo dee sulaymaan qolooyinka hore ee kitaabka marka la eega ayuubiya inta ka horeysa iyo sulaymaan oo kaleo isaguna ku badan oo fuqahadii madiine kaba mid aha toddobada waa dad nagu soo noqnoqda yaclama waa soo bara wuxuu yihi markaa raafic كنا نحاقل الأرض على عهد رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم كunaa waxaan ahayn raaفiع baa hadalka wata نxaaqل الأرض ay نتacamaل فيha wey waxaan dee muزaarac ahaan ama مqaabaro ahaanba aan ku tacaamulaynay dhulka عalى عahdi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waqtigii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh macnaa nuxaaqil kale lafdiga almuxaaqala waa soo aragnay laba macnaana soo aragnay almuxaaqala iyadoon kaba dhigno xaqliga wixii kuba sugnaayo zaraciya oo dee raashin kale lagu iibiyo taas muxaaqalo waynuu soo aragnay halkii musaabanadii muxaaqalo bimacna musaaracana kole waa macaanida ay leedahay waana halkan waxaa loo jeedo macnaa nuxaaqil arda ay natacaamalu fiiha bilmusaaracati weeye isagaa sii fasiri doonaba isagaa inoo sii caddayn doona waxaanu ku tacaamulaynay oonu dee iyagii iska saasay ku kala kiraysanayeen musaarac ahaan ruuxii dhulka lahaa ruux kale uu dhiibo dhulkii uu beerto wax kalena ay kuba heshiiyaan wixii ka soo baxayay ah waa kanoo fanukriha waxaanu ku kiraynaynay bihuluthi thuluth saddex meelood meel ahaan waa wixii soo baxayay warubici rubuc wowdu macna aw weeye maaha thuluth iyo rubuc in laiswada raacinaye maaha thuluth warubuca awi rubuc amase rubuc oo dee kolba wixii lagu heshiiyey afar meelood meel ahaan iyo waطacaami lmusamaa wowdana iyadna macna aw baan kaba dhigaynaa iyo wطacaami aw iطacaami cunto almusama la magacaabay oo waxaa macnuu yahay dhulkooda ay lahaayeen de ciddii dhulka lahayd baa ruux kaley u dhiibi jireen way ka keraynayeen waxay kaa keraynayaan waa thuluth waxaan ka soo baxaya ah ama rubcu waxa ka soo baxaya inuu iyagii siiyo amase wadacaam lmusama waa dacaam kaloo mucayan oo qadarkiisa ay ogaayeen oo la dabdinayay oo iyaanu suluska iyo rubcaaba noqonin be ujro looga dhigayo beertii dacaam kale intaasoo wasqi oo isagii uu bixiyo ama mar dambe ha bixiyo ama markaaba gacanta ha kaba geliyo oo dee waayo wax majhuula mahayna la garanayo qadarkiisa oo ujro dhulkii uu noqonayo taas baa wadacaam musama uu yahay walow bayhaqi ee dacamka musamaa nooca hore inuu kuma fasirayo faja'naa waxaa noo yimi daata yowmin maalin rajulu nin min cumuumatii adeeraday kaba mid ah xalayta waxaan soo aragnay isagoo laba sheegay adeeradii kaba mid ah halkaa lafdigan kusoo aragnay samictu camaya kolleyna alaa waa imakaaba la yar weydiinayay ya-dan iyo waxa ay tahay taasi waa labadoodii oo ismigu waa musana hadduu marfuuc yahay in dee camaani baa lagu tasniyeynayaa hadduu mansuub ama majruur noqdona dee musanaa musanaa wixii la icraabi jiray oo dee camayni bay noqon oo taas imika waaba mansuub oo dee camayni bay ahayd ya-di mutakalimna waa loo idaafeeyo nuuntii markaas dee waxay u dhacaysaa nuuntaas ee tasniyada la socon jirtay nuunkii musanuu waa dhacaya idaafadan baa goynaysa marka ya-dii dee musanahan kollay calaamo icraabu ahaydee ya-dii mutakalimko la isku idqaamay halkani noqonayaano camaya saasay noqonaysaa adigu camaaya mahay oo camaya waa camayn ba marka dee aan imika waa ismigu waa mansuub kol hadduu mansuub yahayna ya- baa lagu nasbin jiray ya-dii iyo ya-dii mutakalimka ayaa kulmaya meeshii oo ku kulmoo la iskuba idqaamay taaba wey bal haddaba in labay ahaa waa lababu aynu xalay soo maray riwaaya inoo dambaysa insha allah midkood laynoo magacaabi doono markaasaan ka kalena eegi doonaa labay ahaayeen fa qaala wuxuu yihi axadkaa uba yimi dee waa dhici kartaa laba goor inay iyagu dee wada joogeen oo midba markiisa sheegay nahaanaa uu naga nahiyey rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay can amrin amar buu naga nahiyey kaana ahaa lana anaga naafica mid wax noo tara amar waama wax na anfacayey ayuu waxa weeye naga nahiyey kollay dee waxbuu noo tarayay oo nafci buu noo lahaa waa sii dee dadka ama cumuumu naas ay u haysteen ay u malaynayeen taasba weeye ee laakiin fi lwaaqic isagaaba dee xataa marka dambe xadiidka raafic bay noogu iman meesha ay khisaam inuu kaba iman iyo kollay jaanib dulmi uguma sugnaaye xagga waaqaca marka la eego wax nafciga ugu sugnaa ma jirine dee waa nafcigan yaree mafsado ka badani kaba ratimaysa sharciguma ictibaarinayo dararba iyaga uguma sugnaa waayo ilaahay subxaanahu watacaala ma xarimayo dadkii kama xarimayo wax darar ugu sugaye ama caajila ama aajila uu mooye wax kale kama xarimayo waaba ka hadalkiisa dambe inoogu taas buu iyo raacin doonaa ilaah iyo rasuulkiisaoo la adeeco inay dee ka nafci badan tahay taas waayo waxaa dhici karta ruuxu wax markaa joogo inuu eegayo ee laakiin oo manfaco yara mafsado ka badanna ay jirto taasi inaanay uba muuqan saa daraaddeed in la qaato amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa wax kastaba kaba nafci badan oo dee iyagu waa maslaxa uun waxa taa kuba sugan haddii xataa mafsadada iyada waa maslaxo raajixa ama maslaxo maxduumaytoodu noqonaysaa imika halkan waa dee si adigu jawaanib marka laga eego ay islahaayeen waa dadka gaar khaasatan kii dhulka lahaa islaha waxbuu kuu tarayaa adigu uu ku anfacayo walow jaanibkii kale kolkol dhib ay uguma sugan tahay markaasaa muxuu yihi wadawaaciyat ullaahi ilaahay adeecitaankiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisii dawaaciya karaahiya oo kale laakiin waa bimacna daacawne ilaah iyo rasuulkiisaoo la adeeco ayaa anfacu lanaa annaga noo nafci badan kaas baa noo nafci badan oo labatan aan lahayn hadalkiisa dambe dee iyadoo in waxa aanu u arkaynay inuu naafic noo yahay waxaa nooga waxtar badan ee adduun iyo aakhiraba ilaah iyo rasuulkiisaoon adeecno taas baa nooga nafci badan marka muxuu yahay wixii uu kaba nahayey nahaanaa uu naga nahiyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh an nuxaaqila bilardi dhulka ee waa waxaa ka soo baxaya beeraha inaanu ku tacaamulno oo fa nuqriha aanu kirayno cala hulusi hulus iyo wrubuci aw rubuci rubuc iyo wاطacaami aw iطacaami cunto almusama la magacaabay waa mara wuxuu amray raba alardi ruuxii dhulka lahaa dee waa malik alardi weeyo dee kol iyadoo inta badan waxaan caaqil ahayn marka loo idaafeeyo dee waa kanoo dadna way kuba dhacaysaa raba albeyt iyo raba addaar iyo imika raba alard walow marka alif iyo laam ay la geliyo aan ilaah mooye cid kale loo isticmaalin alrabu haddii la yidhaaho wa amara raba alard an yazricahaa inuu beerto isagu binafsi aw yusricahaa amase cid kale uu siiyo beerata weeyaan oo cid kale ayuu ka dhigo mid beeranayo cid kale uu siiyo hadhow iyagu ku intifaacdoo beerta iyadoonu muqaabil hadda jirin wakariha waxaanu karhay rasuulka ilaahay kiraaha kiranteeda la kireeyo ee dee si ay iyagu u dhaqmi jireen iyo waxay kuba kirayn jireen laguma kireeyo taas wuu karhay wamaa siwaa dalik oo kira ahaa maxay aan odhanayno bihulusi aw irubuci aw iطcaami musama ine taas baa inoo horeyso waa kiradeedii waxaa hore laynoo soo sheegay oo kuba kiraynayey iyo wamaa siwaa dalika madkuurkaa imaka aan sheegnay wixii ka soo hadhay ee dee iyadna wax lagu kireeyaba ah oo dee bal taas ayuu rasuulka ilaahay uu karhayba bal kolle xadiidka ama axaadiista xalaytoo dee bal markaan leenahay musaaracadii bijuزءin mima yakruju min alardi way bannaan tahay axaadiistan jawaabteedi iyo waxyaalo way noo horeeyeen axaadiis aada u mufasara ama fasiran oo sababtii nahyigo ay laba socotay kuba caddahay oo uu raafic warinayo bal uu odhanayo sidaas baaba naqaane wax kale maanaan oqon baaba casharka inooguba sugan oo bal maalan walow dee iyadoo sidaan xalayba soo aragnay nahyi mujmali meeshii uu jiro oo taa in badanoo culimada kaba midna ay kuba tegeen ba mukhaabaro ama musaaraco waa dhulkii oo ruux loo dhiibo iyada waxaa lagula heshiinaya ay tahay waxaa ka soo baxaya in lala yeesho taasi ay kuba tegeen inaanay bannaanayn bal laakiin waa ta aan idhi nusuustay keenayso iyo welibana casharkan ka dambeeyana umuur aada u sariixaba inooguba sugan casharkan ka dambeeya taas musaaqaadki waa jaa-ize waxaan adigu dee mamnuuci wamidi waa geesoo wixii shardi faasida oo dhinacun dulmi kollay ugu suganyay jahaala ku sugantahay qarar ku sugantahay shareecadu ma fasaxayso ma bannaano xalayna maadiyaanaat baanu soo aragnay caawana waan arki doonaa biidn illaahi tacaala iyo waxyaalo kaba ziyaadsanba iyada bal markaa taasi iyada waa mid haddii taasi aanay jirin oo ruuxii dhulkiisi uu dhulkaa dheer yahay iyada mid weeyaan oo kirada aynu soo aragnay dee ha kiraynina iyo taas iyadoon weliba jaanibkaa lagu qaydin sa ibnu cabaas iyo ay kuba fasireen nahyigu jaanibkaa litansiihun buu noqonoo si iyaga fiicnayd ee mas wanaagsanayd ee u fiicnayd buu rasuulka ilaahay kula hanuuniyo ah isagoo dee cid kala siiya isagoon wax kaba qaadan inay uga fiican tahay oo ka khayr badan tahay ka nafci badan tahay maaha laakiin mancin lama manceeyo umuurahaasna baabka ama casharka caawa inoogu wada caddaan doonaan marka aynu kiraha kiraha kira ahaana waxaan kuga fasirnay waa kiradii imika uu soo sheegay suluskiiyo rubciyo dacaamkii ahaa wama siwaa dalikana kollay dee wuxuu ixtimaalayaa oo imika laftigu ixtimaalaya inaan hadalkaa hore kuba cadafno oo wakariha kira ahaa kuba cadafno waa kira ahaa bilmadkuur waxaa lasoo sheegay sulus iyo rubc iyo dacaam musame in lagu kireeyo waa karhay iyo wamaa siwaa dalika wixii taa kaba soo hadhay ama shuruud faasidaah sida dee buqca mucayana oo kale iyo wixii kasoo baxayay isagoo yidhaah anaa intaa le adna inta kale ad leedahay oo kale oo wixii taa kaba soo hadhay laakiin iyadna wax dee ama shardi faasida jahaalo keenaya qarar keenaya uu la socday iyadana waa karhay taas iyo wixii kale laba mid ah ee shardi faasida uu laba socday inaan taan idhaaho kuba cadafno hadalkaa hore ixtimaal kale kolleyna saaxib albaxr muxid waa laba ixtimaalu muujiyo inaan nidhaahno wamaa siwaa dalika haddaba taa kiradaasuu karhaye mubtadaan ka dhigaynaa khabarkiisana aan qadarano wamaa siwaa dalika laakiin wixii intaa ka soo hadhay waa sida iyadoo lacag lagu kireeyo oo kale iyo ama shay kaloo macluumo dee jahaale iyo qarar aanu kaba imanayn wixii intaa ka soo hadhayse jaa-izun waa banaanye oo mubtada iyo khabarna aanuba qadarno iyadna waa ixtimaal وxdثnah يحyى بن يحyى qال أخبرnا أحمد بن زaيد عن أyوبa qاaل kaتba إلya أyوب ba wuxuu hi waxa ii soo qoray يعلى بن حakيimin يعلى بن حakيimin ayaa waraaq buu ii soo qoray xadيiثkan iyo sanadkani uu kuba sugnaa ee mukaatabaadna duruqdan xadiidka lagu kala wariyo mid kaba mida weeye sideedan adugu awjuه ama dee dariiqo ee taxamulka ayuu mid ka mida yahay horana asaaniidda dhexdeeda muslim waa kusoo noqnoqdaayo waa taa waynu sooba aragnay asaaniidda dhexdeeda weeye ujeeddadu sheekhadiisa maaha laakiin inta kaba dambaysa haddaba in yacla bnu xakiim markii horena waa ninkii kaba warinayo dee waa tan dariiqu kuba wariye qaala yaclaa wuxuu waraab buu usoo qoray kusoo qoray samictu sulaymaana bna yasaarin baan maqlay yuxadiثu xaaluu waramayo can raafic bni khadiijin isagoo kaba waramayo qaala wuxuu ihi raafic kunaa nuxaaqilu اlarda fanukriha calى الثuluثi wالrubci uma dakara wuxuu sheegay waa tatimadiina xadiidkii horeynu soo marne bimili xadiiثi bni culaya maanta xamaad ibnu zayd baa ayuub ka warinaya wuxuu inoo soo kordhiyey riwaayada xamaadna inay arrintu mukaatabo ahayd ayuub siuu yaclo kagaba wariyey laakiin xadiidku waa kii horeynu soo marnay ibnu culaya ayuub kaba wariyey ayuu intii dee wax laba mida intan yare mukaatabada halkan ziyaadaha wixii kale waa iskaga mid وxadثna yaحyى بن xabيb qال xadثna khالد بن الxاriث xا وxadثna cمر بن علي qال xadثna cبدالأعلى xا وxadثna إسحاq بن إبراhيم qال أخبرna cبdة كلهم عن بن أbي cروبة عن يعلى بن xاkiم بhda الإسناaد مثله waa xadiidkii makaan ka soo baxnay طرق kalun buu msلم inoo soo kordhiyey marka bal sheekyadiisa markaan dhaafno oo sheekhadiisa kale aan gaadho nimanka u sheekhiyo ah sheekhiyadiisa waanay simayinoo waa duruq wada siman saddex dariiqna waa inoo soo dhigtay saddexdaa sheekhadiisa u sheekhiyey saciid ibnu abi caruubay ka wada wariyeen waa cabdulaclى assaami cabdat bnu sulaymaan alkilaabi iyo ninkaa hore khaalid ibnu اlxaarif saddexdooduba waxay ka wada wariyeen saciid ibnu abi caruuba ninkaa xaafidkaa siqada ahaa markii dambe ikhtilaad ha ku yimaado ibn abi carubana yuu la simanyey ayuub buu la siman yahay oo xadiidka wuxuu ka wariyey isaguna can yacla bni xakiimin bihada isnaadi isnaadkii yaclana waa kaas sulaymaan ibn yasaar can raafic milahu xadiidkuna waa kii hore ayuu la lafdiba yahay milahu haddaan idhaahno dee waa macno ka weyn macnaha dee khaaskaa loo isticmaalaa lafdigaan وxadثnي abuلطاhر qال أخبرna بن wهb qال أخبرnii jrيir بن xاazimi عan yعlى بni xakiimin yعlى بn xakiim imikana de hadduu markii hore ayuub haddana saciid ibn abi caruuba imikana waa jariir ibnu xaazim baa yaclo kaba warinaya bi hada اlisnaadi can raafic bni khadiijin can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam walam yaqul muu odrhan oo waa marka la eego jariir riwaayadiisa yaclo uu kaba wariyey dee sanadku waa xagga dambe can bacdi cumuumatihi oo markaa in waxa ay tahay eegin lafdigii hore bal raafic ibnu khadiij waxa ay tahy fajaءanaa data ywmi rajul min cumuumati markaa xadiidka wuxuu ka warinayay isaguo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh toos ugamuu maqlin san inoo taala musnadkiisii markaa maaha ee waa musnadkii bal adeerkii oo magaciisna inoo dambeeyo labana inay ahaayeen xalay aan soo maray qolooyinka kalena lafdigaasi waa la socday uun laakiin markay noqoto riwaayadan jariir ibnu xaazim ee yacla bnu xakiim kaba wariyey can bacdi cumuumati waa isagoo xadiidkii soo naqliyay un waana inoo dambaysaa dariiq saas oo ah in xadiidkii raafic ibnu khadiij ba musnadkiisa uu noqdo uu noqdo waa inoo dambaysaa oo macnaa halkii ah can bacdi cumuumati ayaan riwaayadan jariid aan laba socon xadaثnي إسحاq بن منصور qال أخبرnا أbو mسr qال xadaثnا yaحyى بن xمزة qال xadaثnي أbو cمr الأwزاaعي عن أbي النجاشي مولى رافع بن khديج عن rافع أن ظهyر بن rافع xagga سندka bal ninka شheeka مسلم u شheeka أbو mسhر waxaan filaya caawa ayaa inooga horeysa waa jiraa nin aynu hore usoo araaragnay oo xataa طahaaro dee aan soo haynay xadiidkii kelbiga in wixii uu afka la galo toddoba goor la maydhayo oo kale weliba riwaayo wacafiruuhu haaminata oo dee sideed iyo bal matalan kaba dhigayay taas caliy bnu musir ninkaas casharka caawina waa ku sugan yahay bal matalan kaas ma aha waayo ninkan waa nin isaga cabdulaclaa ibnu musir baa la yidhaah kaasna waa caliy bnu musir laba beled bay kala yihiin oo nina waa nin reer shaama nina waa nin reer ciraaqa kollay laba reerna way kala yihiin walaalo ma aha walow mid kasta inuu musir yahay caliy bnu musir iyo oo ka aynu hore usoo aragnay caawana inoo dambeeya mawsilna qaadi kolkaba ahaa dee nacaalimana ahaa iyo ninkan aan hayno ee cabdulaclى ibn musir ibn cabdilaclى ibn musir waa nin reer shaam ah waa nin waxaa la arkaa dee muslim iyo bukhaari iyaba nolol way ku soo gaadheen muslim way ku adkayd iyada inuu malaa dee idraagiisa waayo laba boqol iyo sideed iyo tobankii hijiradu dhintay muslimna waktigaa waa labiyo toban jirkiisii beledkiisiina kamu iman laakiin bukhaari oo kale on filaya waktiyadaa inuu soo gaadhay jaziirada carabeed uu soo gaadhay beledkiisii kaba yimi laakiin haddana allahuma adab almufrad ayaa meel ay jirtaa si waxaana cidi u dhaxayn ee dee laakiin saxiix oo kale waasida wax kaga wariya waasido dee rag kala duwan baa u dhaxeeya ninku horta waa nin ay aada iyo aada maqan weyn lahaa marka la eego culimada agtooda in caalimna ahaa reer shaamna marka la eegana culimadoodii waaweyneyd ahaa bal ay dee aada loogu ictimaadsan jiray cidda uu isagu tawsiiqiya culimadu ay taaba raaci jireen axmed iyo ibnu maciin iyo amsaashooda abu xaatim iyo ay aada uba ammaaneen waxyaalaha bal maqaan dee mansilada uu lahaa ina tusaya waxaa ka mida imaamkii weynaa yaxya ibnu maciin ayaa waxaa laga soo naqliyaa kutubta musalaxana ay ku sugan tahay dee kutubta taraajumtana isaga tarjamadiisa ay kuba sugan tahay inuu yihi ninka isagoo xadiid kuma aqriya beled cid kaga mudani ay joogto man yuxadid bibeladin wa fiihi man huwa awlaa minhu fahuwa axmaq doqonnimu kaba cabiray markaasaa isagaa cibaarada nooga jeeda waxa wey wuxuu yihi haddii de aan beled abu musir oo kale ama abu musir joogo anugu aan wax ka sheeg sheego fayajibu lilixyati an tuxlaqa macnaa garhkayga in garhka laygama xeero si garhkula ayaaba dee ay mudatay buu leeyahy beledkaas oo kale haddaan abu musir beledu joogo ujeedadu waa mansilada iyo aqoonta iyo martabadii uu lahaa iyo sidii weliba reer shaamna ay aad u xurmayn jireen ay u weyneyn jireen iyo dee culimada agtooda miqdaar weyn kulahaa bal isagaa yidhaha ibnu maciin beledkaygii marka kaba soo baxay ilaa laamayo ama taas oo kale man arag isagoo dad aad iyo aada u badan oo boqolaal iyo boqolaal laba kulmay bashiikadii lasoo gaadhay dee nin lamid ah oon ahayn abu musirba aan ahayn oo bal waa nin adigu abu musir aada loo ammaanay kitaabkeedna saddex xadiis buu ku leeyay kani ugu horeeyo kale waxaan filaya inuu jeelka kuba dhintay oo waa dadkii mixnadii kollay dhibtu ay kaba soo gaadhay markii ay bilaabantay maamun waktigiisii in ay bilaabantay dee dadkii culimada ahaa in lagu xambaaro lagu qasbo inay yidhaahaan qur-aanku waa makhluuq markuu taa bilaabay maamuun ee dee ay bilaabantayna haddana imtixaankii culimada kolley wuxuu tegey shaam buu markaa tegey dimashq buu tegey dimashq ay kuba kulmeen markii dambana raqaa loogu keenay isagoo arrintaa loo soo qabtay ama loo wado oo waktigaa uu dimashq degay adigu malaa markaa kumuu dhaqaaqin waa beled maqdaar weynna uu kuba lahaa iyo martabo weyn laakiin waa taase bal adigu raqo oo dee xataa waxay soo gaarteen culimmadu markii uu yidhi may qur-aanku waa kalaam ilaahay in dee la keenay seeftii masladiina la gudbay wixii nafcigii ay dee wa markaa ay leeyihin dhigu ha kuba daato seeftiina galkii lagama saaro markaasaa la yidhi de arrintaas bu waa makhluuq cibaaradaa yidhi oo isaguna yidhi haddii aad aada imanka markii hore tidhaaho waan ku aqbali lahay lakiin imankaa dhowna waxaad odhan doontaan seeftan kama baqdo adigu sidaa baqdaad loogu dhaadhiciyo isagoon muddo weyn oo dhan saasii xidhnayn ayuu ku dhintay jeelkii cabdulaclaa ibn mushir abu musir waa nin imaama de adigu taas waa dadkaa adigu mixnada u dhintay halkaa baqdaad buu kuba dhintay laba boqol iyo sideed iyo tobankii hijrada wuxuu yihi markaa haddaba abu musir adigu tarjamadiisa iyo mixnada iyo wixii kuma tacalluqsanaya umuuro kale ninkii raba wuxuu eegan karaa adu ama u laadmi karaa dee kutubta taarikhda dee kuwa ugu ahamsan ba siyar calam nubala dee kolleyna iska mutawafira waana mujalladka tobnaad ayay tarjamadiisu kuba sugan tahay kolley waa nin xaafid maxajarna caashira u kuba tiriyo walow marka la eego waktigu dhashay mala ay suurtagal ahayd ee dadkii taabiciinta ahayd in wax ka soo gaadhay oo dee kolley waxway joogeen mala waa xaggii kulanka ayuunbuu eegay qaala xadaثanii bal markaa taas weeye abu camrin ilawsaacina waa imaamkii macruufka abunajaashigana horeynu usoo maray raafic ibnu khadiijkan mawlidiisii weeye cada bnu suhayb baa la yidhaha cada bnu suhayb lakin kitaabkan hore ugu soo aragnay isagan can raaficin ana duhayra bna raaficin wa huwa camu eeg waa labadii adeer mid ahaan magaciisii waa duhayr ibnu raafic waana adeerkii waayo waa raafic ibnu khadiij ibnu raafic weeye oo khadiijkan baa ina raafica duhayrna waa ina raafic kii kale magaciisii halkan inooguma sugna in aimada qaarkood waxay raajax yeeleen in magaciisa la odhanayey muhayr iyadoo duhayr inuu la wasan yahay laakiin muhayr miim yaha iyo yayara intaas magaciisu ahaa barhkoodna mudahir bay kaba dhigaan inuu magaciisu ahaa ee bal waa ta aynu xalay soo marray inay dagaalkii beder labadooduba joogeen walow imaamkan shahiirkaee macruufkaa ee xaafidkii waktigiisii adibyaati uu isaga kuma tago isagoo malaa ibnu sacad iyo ictimaadsanaya qowlkii inaanay beder joogin ay uxud joogeen laakiin haddana waa kollay arrin lagu yaqaano markay wax saxiixa kuma sugan iyo siirada wax dee culamaau siyar ay markaa jinac ay raajix yeelaan hadday kulmaan dimyaadii baa lagu yaqaanaa inuu jaanibka siirada iyo waxa siirada kuma yimi raajix yeelo oo iyadoo hadda laakiin soo xaafididhaa qolooyinka sugay baa ka adbadsan ciddii anfidayee bal waa ta aynu soo marray beder bay joogeen mid waa muhayrkan ka kalena muhayr ama mudahir labadaba muhayrna way raajix yeelaan xaafid iyo faqaala wuxuu yihi in qaala wuxuu yihi ataanii duhayrun faqaala eeg cibaarada eeg laqwada can raaficin ana duhayra bna raaficin wahuwa camuhu qaala ataanii duhayrun eeg ana duhayra bna raaficin wahuwa camuhu qaala ataanii duhayrun waxaa ahay duhayr bnu raafici baa yidhi duhayr baa ii yimi waa laqbadu saas bay dee cibaaradan tarkiibkani yahay dee arrinkuna taa ma noqonayo imaam nawi baa raximah llahu tacaala sharaxa inooguba tan sheegay oo wuxuu leeyahy nusqooyinka horta dhammaanteed sidan baa dhacday waana arrin saxiixe laakiin dee cibaaradaynaan sidan ku daynayna waxbaan qadaraynaa marka muxuu kaba dhigay inaan idhaahno can raaficin baa inoo taalay raafic marka horeba wa inoo taalay me can raaficin so can raafici man ana duhayra camahu xadaahu bixadiiin oo saasaan qadarayna ana duhayra cama waa duhayr oo adeerkiya waa tan inoo taale duhayra ibn raafic wahuwa camu xadaahu bixadiiin xadiis buu ugu warramay oo markaa qaala raafic baa deeta wuxuu yihi isagoo xadiidkaa inoo sheegaya oo markaa raafic baan qaala raaficun fi bayaani dalika alxadiid markaa raafic baa yidhi qorooyinkana sharaxa sidan cibaaradu ay ku wada sugan tahay markaa raafic baa yi wuxuu yidhi isagoo xadiidkaa caddaynaya eg maxaan idhi ana raafican waayo markaas can raaficin ana duhayra bna raaficin wahuwa camu xadaahu bixadiiin saasaan qadaranaynaa xadiis buu ugu warramay raafic qaala markaa raafic baa yidhi fi bayaani dalika alxadiid xadiidkaa isagoo caddaynaya raafic marka wuxu uhi qaaladana markaa faacilkii raafic baa faacilkeeda raafic baan kaba dhigaynaa ataanii duhayrun duhayr baa ii yimi faqaala wuxuu yihi laqad nahaa wuu nahiyey rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay can amrin amar buu nahiyey kaana ahaa amarkaasi bina anaga raafiqan daa rifqin mid dhimrin iyo nafqiya waxtaru saaxiiba waxbaan ka helaynay buu leeyahay halkan waanu ku intifaacaynay raafiqan macnaa daa rifqin bina manaa ama lanaa wey wuxuu noo ahaa wax dhimrin iyo nafci iyo waxtar adigu bal iyo intifaacu nooguma sugan yahay faqultu waxaan idhi wamaa daaka waxaa rasuulkii ilaahay idinkaba nahiyey idinkana gees kale rifqa uu idinku sugnaa muxuu yahay weli isagoon jawaabtiisigun buu muxuu yihi maa qaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam fahuwa xaqun waa si dee ruux kastoo muslima arrintii saxaabada ay ahayd rasuulka ilaahay wuxuu yihi isagaa xaq ah kaas baaba rifqi uu kuma suganya horta wixii rasuulka ilah yihi isagaa xaqa uu kaas baa xaqahe muxuu yahay waxaasi qaala markaa wuxuu ihi buhayr sa'alanii wuu i weydiiyey waa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ihi kayfa seebaad tasnacuuna aad samaysaan oo maxaa idinku aa kuba samaysaan aad ku samaynaysaan bimaxaaqirikum waa beerihiina iyo dhulkaa aa leedihiine zaracu kaba baxo balsee ka yeeshaan marka aydaan iyagii beranayn weeye faqultu waxaan idhi nu-aajiruha waanu kiraynaa yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow cala arabiici waa saaqiyadaha iyo meelaha maangadiyadaa wixii kaba baxayay ayaanu ku kiraynaa aw il awsuqi amase awsuq min atamri timir ah aw ishaciiri heeda ayaan ku kiraynaa arabiic san baa inoo taalla rabiicna kalley alarbica ama way ku jamciyeen sida dee maga yoomkan macruufka oo kale sidiisa alarbica oo rabiicun kolkolin waxaa kaley kuba jamciyaana dee ribcaan iyo waxyaalana adigu bal jamciyo kalena waa leeyahaye alrabiici waa aljadwal ama asaaqiya weeye meesha ay biyuhu soo maraan ee lasoo jeexe ama anahra saqiir ha kaba cabireen webiyar ha kaba cabireen adigu taas baa la yidhaahaa rabiic la yidhaah waana tii xalay ayn maadiyaanaat aynu soo maray meelaha masaa'il almiyaaha marka maxay kuma karaynayeen waa arrintan qararka weyn iyo jahaaladu ay kuma sugan tahay oo ah in meelaha wixii kaba baxaya rabiica wixii kaba baxaya ay taas iyagu ay yeeshaan awsuq kaloo dee timir iyo ama shaciirana way ku karaynayeen awsuqna waa jamcu wasqin haddii awsaaq la yidhaha jamcu wisqin bay noqon oo wowda la kasriyo bal taa weeye halkana imaamku raximah llahu tacaala ama nawowi baan ujeedaaye lafdiga arabiic muxuu yihi nusqooyinka intooda badan simabaa dhacdo wahuwa saaqiyatu wanahru saqiir arabiic waxaa la yidhaha waa saaqiyada ama nahriga yar waxaka alqaadi can riwaayat ibni mahan arubc bidami ray wabixadfi lyaay wahuwa aydan صaxiix wuxuu leeya qaadigu kol hadduu qaadigu idlaaqayo sharaxa muslim ku idlaaqaya waa qaadi ciyaad un isagaa kitaabka sharaxiisa ugu horeeyey in badanna sheekhu kol dee hadalkiisuu soo dabdiyaa kolkol mashaariqiisa waa kasoo naqliyaa markuu san oo kale u idlaaqana waa sharaxa muslim wuxuu kuba yidhi walow dee mashaariqiisana waxyaalihii ku dabdinaya umuurahani ay tahay marka nin ibnu mahaan la yidhaha ruwaadii muslim kaba mid ah dadkii kitaabkiisa soo naqliyey kaba mid ah waa ruwaadii ayaa wuxuu kasoo naqliyey halkan inuu xadiidka ku wariyey isagu arubc labadu waa saxiix buu leeyahy haddii aana rubcun idhaahnana ee waa suludkii iyo rubcii iyo ti aynu soo marro xadiidkii hore baatay inooguba sugnayd haddii arabiic la yidhaahna waa maadiyaanaadkii iyo aqbaal aljadaawilka inooba dambeeya iyo taa inoo horreysay oo waa wixii kaba baxayay meelaha ay biyuhu maraan ay leeyihiin malaa meelaha kale ay kasii dee kasii fiicnaanayaan oo biyihii bay kuma dhow yihin oo biyihiba hadiyo goor gaadhaya marka iyagu intaasay doonayeen inay gaar wixii uga baxay iyagu ay uba qaataan kii dhulka lahaa bal taaba weeye weliba san imaka ay tahay ruwaadda bukhaari xadiidkan markay warinayeenna dee iyaguna san arabiic bay kuba wariyeene nin kushmihani la idhaha soo xaafid waa ruwaaddii bukhaari bukhaari ruwaaddiisa waxaan uga jeednaa dee ibnu mahaanka ma ruwaaddii muslim baan nilo maaha raggii kitaabka xadiisyada inoo warinay waa raggii kitaabka soo wariyey ka dambeeye muslim bukhaarina rag badan baa sidaa soo jiro dee kitaabka dadkiina soo gaadhsiiyey inoo soo dabdiyey inoo soo naqliyeyba ahaa kolley magacyadooduna dee waa taasoo kutubtan markay riwaayaadka dhigto shuraaxda iyo kuwo kaleba mustambi iyo sarkhasi iyo nasafi iyo karima waa haweene iyado karima ina axmed iyo bal matalan farabri iyo intii kaba dambeysay iyada waa dadkaas haddaba kushmihani nin la yidhaha baa jira oo isaguna ruwaadaas oo bukhaari ka dambeysay kitaabkaas marka tiise iyadana dhacday halkan sanoo kale arubcu ay dhacday laakiin xafid ba markaa fatxi muxuu ku yidhaahaa xadiidkan markayna raaficayno horta haddii rubcu la yidhaha xadiidkii jaabir bay waafaqsantay dee bal markaa ka raaficna waa kii ay qayb ahayd laakiin sida mashhuurka xadiidka raafic markay noqoto waa inay arabiic halkan tahay waayo muslimna waxaan aragnay raawi ruwaadda intii badnayd may sheegin oo iyagoo rabiic bay idhaaheen bukhaarina ruwaaddiisa intoodii badnayd weliba raggii itqaanka iyo ninkan kushmihani kasii itqaanka badnaa waa nin adugu dee kollay culimo ahaaye laakiin maaha xufadaas raggaas ama ahayn waxay iyaga riwaayadooda ahayd xadiidka raafic arabiic bay ahayd walow labadaba haddii ta kale la yidhaahna dee axaadiid kale inoo waafaqayso macno saxiixa uu yahay fala qaala wuxu uhi markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh wasan siiqadii nahyigu laqad nahaa buu yihi siiqadii nahyigu falaa tafcalu saha samaynine izracuuhaa aw azricuuhaa aw amsikuuhaa izracuuhaa beerta oo idinku dee tawali oo idinku beerta waa hamsatu wasl markaas aw azricuuhaa waa hamsatu qadci oo waaijac dee acduu gayrakum liyazracuuha weeye gayrkiin siiya si ay u beertaan oo ka dhigta kuwa beerta gayrkiin waa hamsatu qadci markaa aw amsikuha de haddaydaan labadaa midnoo yeerin oo inaad idinku beerataan ama dad kale azcuhad waa biduuni muqaabil weeye ujro la-aan idinkoo ku siinaya haddaydaan labadaa yeerin dee mucadalaba haba ahaatee iska haysta dee ruuxii ina lama ilzaaminaya ti sidii u roonayd baa lagula talinayaa ama haysta sidaasuna yidhi oo macnaa wixii de iyagu mu-aajaradoodu ay ahayd iyo musaaracadoodu buu u diiday waxaan ogaan doonaa walow dee alfaada qaarkood imaka si wuxuu inuu musaaraca dhammaanteed ama si guudba ugu diiday arrintu ay tahay waxna waa iyagoo lagu hanuunayo sida u fiican ee u waxtarka badan oo sii tooseed baa lagu hanuun waa iyagoo dad kale ee ugu ixsaan falaa taasi waa baab irshaad bay tahay nahyiga jaanibkaasna litansiihun buu noqon haddii zarci sidaa la isuguba diido haddaan sidaa yeelayn laba idhaa waxna waxa qareer iyo jahaala ay ku sugantao waaba tan riwaayaadka baabka ka dambeeya inooguba iman doona in sha allahu tacaala xadiidkan raaficun xadaثana mحamed ibn xaatimi qala xadaثana cabdالرaحman ibn mahdiyin can cikrimata bni camaari can abi najashiya عن rاaفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بhذا ولم يذkر ma sheegin عن cمhi ظhayr oo bal أبiنaجاaش riواayadiisan rاaفiعe markaas مسندkii rاaفiعn buu kaba dhigay عan cمhi ظhayr ma sheegin riواayaadkuna inay barhkood waaba si xaafid oo kale iyo taa iyada مسندkii ظhayr inuu yahay ama adeerkii inuu yahay raaجح yeeleysaabuu sii xoogeeya walow dee qolooyinka kale san kuma wariyeyna cid kaloo ku raacday ay jirto ay suurtagaltay isaguna dib inugaba maqlay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh baabu kiraa-i lardi bidahabi walwariiqi bal kiradii dhulka lagu kiraynayey waa beerihii lacag ama dahab dee danaaniirtii ama wariqo fidadii ah waa lacag lagu kiraynayey xukumkeedii buu baabkeedsi yahay xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can rabiicata bni abi cabdالraحman عن xنdلة بن qays أنه سأل rافع بن khadيiج xنdلة بن qays baa wuxuu weydiiyey rاaفiع بن khadيiج xنdلة بن qays waa nin caawa inoogu horeyso waana nin ansaaro reer bني zuray qasa inoola dambayso waayo xadiidka laba gooriya buu soo celin doonaa waana taabiciintii raggii ugu waaweynaa weeye waa dabaqadii صaxaabada u kuba xigtay culimada qaarkoodna waxaabay kuba tagaan khaasatan qolooyinkan dee cilmigan siirada oo kale barhkood ayaa waxay kuba tagaan inuu ru'yo leeyahay aragti ujeeddada waxa weeyaan markay leeyihin hebel ru'yuu leeyahy rasuulka ile kol hadduu madiinadaha rasuulka ilahi waqtigiisiibuu dhashay weeye caadadoodna waxay reer madiinaba ilmihii u dhashayna rasuulka ilaahay u keenaan si ugu duceeyo taxniigiiya uguba sameeyo tan bay deeto waa ruuxaan tamyiis lahayn bay kaba cabiraan ru'yuu leeya waqtigii rasuulka ilaahay dhashay barhkood baaba taa kaba dhigay laakiin kolley riwaayadiisu de waxay noqonaysaa riwaayadii taabiciintu bay laba midtay kolle dee xaaladiisu taa ahayd laakiin bal waa nin taabiciintii waaweyneyd kaba mid oo siqaa kitaabkeennana xadiidkan buu ku leeyahay laakiin ilaa saddex goor iyaba xadiidku inagu soo noqonaya أنه سأل rافع بن khadيiج عن kirاء الأرض faqاala wuxuu yihi markaa rاaفiع نahى رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم عan kirاء الأرض dhulka in la kireeyo rasuulka ilaahi waa nahyey waa beeree qaala xndla yihi faqultu waxaan idhi abiلذahabi والwariqi ay أnahى عan kirاءi الأرضi bالذahabi والwariq oo ma rasuulka ilaahay ma wuxuu nahiyey dhulkii in lagu kireeyo oo beertii laguma kireeyo lacag danaaniir iyo daraahim taas oo ruuxii beerta lahaa ruuxuu kaba kireeyo isagoo dee waxay ku heshiiyeen ama ujradu ay danaaniir iyo daraahim tahay lacag dahab ay tahay ama warab taa miyuu nahiyey faqaala wuxuu yidhi eeg waxaa odhanaya raafic ama bidahabi walwariqi ama kiraa'uha bidahabi walwariqi kiro lagu kireeyo dhulkii dahab iyo wariq falaa ba'sa bihi ba'si kuma sugna waaba isagoo mala dee ijtihaadkiisii taas ay tahay laakiin dee riwaayaad kale oo daahirkoodu marfuuciyeyna sidaan way kuma time adiga taa ba'si kuma sugna waxi oo waxaa meelo gaara kama soo baxa siduu inoo tilmaamayey jahaaladu ay kuma sugan tahay hadhow qarar iyo dee dulmi jaanib la dulma uu kuma sugan yahay ayaa uu rasuulka ilaahay diiday iyada tan dee wax macluum oo dahab iyo fidoo la garanayo ruuxiina wixii uga soo baxay isagu uu xorriyana u leeyahay wixiina isagu iska yeelanayo ruuxa meeshiilina intan uu helayo taas iyada baasi kuma sugnaa xadaثna isxaaqu qaala akhbarana ciisa bnu yunusa qaala xadaثana alأwsaaciyu can rabicata bni abi cabdالraحman qala xadaثanii xandlaة bnu qaysi اlansaariyu qala anahu qaal sأltu raafica bna khadiiji can kiraaءi اlardi bidahabi wاlwariqi faqaala laa ba'sa bihi baasi kuma sugnaa inamaa kaana naasu dadku waxay ahaan bal xadiidkan baan eegaynaa axaadiistii oo dhan baa dhici karta inaan halkan iskaga wada fasirano markaasna wejgii axaadiista nahyiguna inoo wada caddaado wuxuu uhi dadku waxay ahaayeen inamaana adaad xasri weeya waa waxaan intanu baaba xaaladoodu ahayd ama ay kuma koobnayd waa arrinka markay noqoto xagga mu-aajarada iyo musaaracada waxaan bay ku koobnaayeen inamaa kaana naasu yu-aajiruuna way kiraynayeenoo dhowka weeye calaa cahdi nabiyi sala allahu alayh wasalam waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh waxay ku kiraynayeen cala almaadiyanaati waa tan xalay soo maro meelaha biyo mareenka ama saaqiyadiiyo hareeraheeda wixii ka soo baxayay wa aqbaali ljadaawili aqbaal waa jamcu qubul waxaan u noqonayaa ma aqbala min kulli shay shay kastaba wixii kaa soo qaabila ayaaba laba yidhaah laakiin halkan maxaa loo jeedaa jadaawilla waa jamcu jadwalo waa saaqiyadii ama nahar sakiirha kaba cabireen ama saaqiyadii waa meeshaa saaqiyadee biyo ay marayaan ee beertiiba ay usoo marayeen aqbaasheedu waa awaayisho waa meelaha u horeeya jajayaawusha iyo saaqiyadaha waa meelaha dee biyuna waxaa dhici karta meelaha dambe inaanay biyuba gaadhin baa dhici karta waa meelihii dee la hubay inay biyo fiican helayaan weeye aqbaal iljadaawil iyo meelaha madaxyadeeda ah weeye jadaawisha iyo saaqiyadaha halkaa qaybahooda hore ah iyo waa ashyaa ashyaa min azarci oo maxay tani tahay waa meel buu magacaabanaya u leeyahay halkaa qadcada wixii ka baxa anaa leh qadcadaa wixii ka baxana adigaa leh waa ashyaa zarci ka mida waa qadac ama dee meesh beertii ka mida oo uu xadaynayuu leeyahay halkan haddii anaa yeelan adna halkaasaad yeelanaysaa marka maxaa dhacayay fayahliku haada waa meeshii ruuxani magacowday dee kii kalena qayb buu u magacaabay be kan baa halaagsamayo labadii mid nasiibkii ah wayaslamu haada kana waa badbaadayo markay beertii dee la beere muddo lagaba shaqeeyo waxaa dhacaysayba in qayb dee ama labadooda mid ahaan loo magacaabay iyada ama saaxib alarda ha noqoto ama taasi aanay waxbaba kaba bixin oo intii kale ay wax ka baxaan awqaadda qaarkeedna waa tii cagsigeedun wayaslamu haada waa mawdican ama intan baa badbaadaysoy wax ka baxayeen weeye wayahliku haada kana waabu baa ba-ayay uu ba-ayay oo waxba kamuu baxayn dadkii markaa taasaana dee gees jahaala ku sugan qarar midkooda oo de aan wixelin oo dulmi dulminaadaa kuba sugan muran iyo khilaafna meeshuu imanaya way isqabsanayaan marka muxuu yidhi eeg hadalkiisan falam yakun linnaasi dadka uma sugnayn kiraa-un kira uma sugnayn ilaa haada kaasun mooye bal suludkaa iyo rubucaasna waa iyadoo waxaan jahaaladii ay kuma sugantaa la arkaa dee sulus ama rubcu kalena ay raacinayeen kaawun mooye kiro kala may lahayn falidalika zujira canhu sidaasaa deeta looga zajriyo loogu diidoo looga nahiyey fa amaa shay-un shay macluumun la og yahay oo xadaysan oo dee magacaaban oo madmuunun lama dhebayo dee ruuxii dee loo shardiyey loo la siinayo dee loo damaan qaadayo falaa ba'sa bihi ba'si kuma sugna oo haddii waxa weeyaan lacag ba uu leeyahay dee ruuxii beertiisii ama ha u baxdo ama yaanay uba bixin shaqadiisay ku xidhanta iyo calaf wixii ilaahay ugu daray isagaa wixii la tacabkiisii kii kalena kiradan uu kaba kireeyey ayaa wax dee go-an ayoon jahaala iyo qarar kuba sugnayn oo isagii dee loo damaan qaadaya ayuu leeyahay ama dahab ha noqoto ama fido ha noqoto ama raashin kalo haba noqoto taas oo kale iyada looma diidin buu leeyahay bal marka xadiidkan waxaan leenahay waa xadiid mufasira fasiran cad sababtii nahyiga keentay taas ay noogu sugantahay welibana raaficii axaadiisa kala duwan warinaya xadiidkii warinaya arrinta welibana uu sheegay wuxuu ahaa dadku sidaasun bay wax ku kirayn jireen oo waxaa jahaalada iyo qararku kuba sugan yahay markaa waxaan leenahay jaanibkan oo kale tani dee wax bannaan ma aha caqdi faasiduu noqonayaa waa shay baatil oo jahaalo iyo qarar baa kuba sugan waana tii ulayt ibnu sacad bukhaari bay kuba sugantah u lahaa arrintan rasuulka ilaahay uba diiday salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa shaksi waa wax ruuxii fahmo u lahaa xalaal iyo xaraam markuu eego uu garanayo dee waxaan toosnayn inay tahay waa shay faasida inay tahay ama baatila inay tahay bal taasi iyadu waa midoo horta wixii waan iyada tan baan ka dhigaynaa tii baatilkahayd haddii ay dhacdo inuu ruux beertii uu dhiibo ruuxii iyadoona wax gaara ruuxna loo goyn aan wax gaara loo goyn arrintu ay noqoto wixii kolbay ilaahay nagu arsaaqay kaba soo baxa ayaan wax ku yeelanayaa sulus ama rubuc musaaqaadkii iyo reer khaybar si uu rasuulka ilaahay ku tacaamulay baabkan ka dambeeyay nooguba iman doontaa waxaanay la mid tahay qiraadkii ruux ruux kale lacag u dhiibay oo yidhi lacagtii inoogu shaqee wixii ka soo baxana waan wada leenahay marka hadday wax ka soo baxaanna waa kuwa dee mid kastaa waxbuu helayaa haddii waxba aanay ka soo bixinna labadiiba waa wada khasaarayaan midna tacabkii buu khasaaraya midna meeshiisii tanna waa saas oo kale oo iyada tacaynkaasa ee sulus iyo rubuca walow dee dawaa'if kala duwan oo culimada ama fuqahadii aanay taa iyo kuba tegin nahyigan kolkol mudlaqa aanay barhkood sidiisi ay u qaateen marka lagu tacaamulayo waxay dhulka ka soo baxaya wax kaba mida laakiin iyada taas waana inoo dambaysaa horena waxbaan ugaba soo sheegnay waxba'si oo ku sugani ma jiro waa taas wax gaaroo kaba baxsan markay tay sida xadiidka inoogu suganna way bannaan tahay iyadna way bannaan tahay arrin kalena way jirtaayo dee waynu soo haynay xadiidkii jaabir ee badnaa ee inagu soo noqnoqonayo aan dhulkaa kiraynina taas oo kale iyada taas oo kalena say inoo dambaysa ee baabka casharku inoogu dhammaan doona caawa inoogu iman doonta ibnu cabaas si ay kuba fasireen waa baab irshaad wixii aan taa ahayn iyagii baa si fiicnayd lagu hanuuninaya leeyahy war intii aad wax ka qaadan lahayd ciwad adoo walaalkaasi iyo aan waxba lahayna ku intifaace ayaa kaaga fiican waa baab irshaadi maaha nahyi tanziih maaha nahyi taxriim wixii aan surooyinka ahayn dee shardiga faasidku kuma sugan yahay ama qararkiiyo jahaalada ay kuma sugan tahay bal taas jaanib dulmi ugu sugnaanayo wixii aan ahayn bal taas baan kaba dhigaynaa axaadiisna taasaan kusoo ururinaynaa welina dee wax naga hadhaya maaha xataa casharkan ka dambeeye lakin waxaan leeyahy xadidkani bal tafsiir baa inoogu sugan bayaan baa inoogu sugan sababtii iyo cilashii nahyigaas baa inooguma sugan wax markaa la yidhaaha axaadiistii raafic baa barkood way isbaraabarayaanoo way iskhilaafsan yihin oo markaa kuwa kalan qaadin taasna waa axaadiista saxiixa ee dee saasay ku xambaarantahe muhimku dee ruwaadii baan barhkood dee asbaabii iyo cilashii aanay riwaayaadkoodii kuma soo naqlin laakiin waa kan xadiidkiisii wixii cilo ama loogu diiday waa tan xadiidkan inoogu caddeeyey xdثna cمر بن ناqd qال xdثna سفyاn بن عuyaynة عن yaحيى بن سعيid عن xمdلة الزuraqي أنه سمعa رافع بن khadيج yقuل kuna waxaan ayn أكثر الأنصاaر xqلا xagga marka la eega maزaaricdaas anagaa ugu badnayn qaala waxaanu yihi kuna nukri الأرض calى أna lanaa haadihi maxaanu dhulka ku kiraynaynay ruuxaan dhul lahayn baanu dhulka iyagii siinaynay aan ka kiraynaynay calىa shardi ana lanaa inay anaga noo sugnaatay haadihi qidcadani walahum waa dadkii iyagu beeranayana haadihi qidcadan kale ay u sugnaato farubamaa waxaa la arkayay akhrajat haadihi inay qidcadan midkood yeeshay ee midkood dee markii hore loo shardiyey inay wax soo saarto walam tukhrij haadihi tan kalena aanay waxba soo saarin fanahana can dalika rasuulka ilaahay markaasuu naga nahiyey arrinkaas waa dee waana shay dee waxa ay tahay aada u faxun oo markaa ay tahay suuradii jahaaladan iyo wax meesha ay gashaba caqdiga ay gashay way faasid yeelaysaa waa ama wariqu lacag iyadoo lagu kireeyo ruuxii wax laga qaato beertiina ama ha u baxda ama yaanay u bixin wax yar ha uga baxin wax badan dee wixii ilaahay kaba arsaaqay taas ay noqoto falaanigan hanaa nooma diidin xdثna abu الربيع qال xdثna حmad xا وxdثna بن المصنى qال xdثna يزيد بن هاrوna جميعا عن يحيى بن سعيidi بhda الإسناad نaحوه oo يزيد بن هاrون imaamkaas ayaa yaحyى بن سعيid buu kaba wariyey waa yaحyى بن سعيid الأنصاrي weeye markii horena waa kii سفyاn iبن عuyeyn yaحyaha kaba warinayo snadkii kan ka horreya ba inooguma sugnaa isnaadkan naxwigii de yazid ibn harunna waa imaamkii aada u macruufkaha weeye kolley waa nin aad iyo aad u qiimo badnaa mansiladiisa ma mixnada aan ka warramayne dee abu misr iyo laguma xidhay imaam axmed dhibta badan ka soo gaadhay ragga qaarkood ay kuba dhinteen jeelalkii sabwayd iyo abu misrkan iyo ragga qaarkoodna laguma dilay isaga taas oo kale yaziid dee nin bu ahaa taas aadna umaamun baa la yidhi waa warsan jiray war yaziid ma nool yahayo markaasaa wuxuu eegayay bal inta uu ka dhimanayo oo sugayo uu ku dhici lahaa inuu caddaysto qur-aanku oo makhluuq oo isagu lahaa waa warsanaya reer waa sid weeye markii la yidhi maxaad ninka sidaasa adee taa laa tahayna de waa wuxuu leeya waa dee ninkaa sheeka weyn waxaan ka baqanaya haddaan yidhaaho laa yidhaaho inay halkaa dadkii fidno iyo khilaaf oo kaba bilaabmo taasoo intuu odhanaya waa la yidhi waa ka intaan maxnada bilaabin dee waana ka hor dhintay ama arrintaa bilaabin buu sugayu lahaa talo dee warsanayay bal noloshiisa iyo taas iyo weliba nooliyi lahaa waa manziladii da cilmi iyo aqoon uu lahaa raggii laazime axmed iyo baa kaba mid ahay baabu fi lmusaaracati walmu'aajarati musaaracadii iyo mu'aajaradii ayuu baabkeedii yahay bal lafdiga xadiidka ayaan ama kuba sharxi doonaa in sha allahu tacala waayo lafdiga xadiidkay kuba iman doontaa ee waana kolley aan soo aragno lafdiga musaaracana waa mucaamalada dhulkii lagu tacaamulaya iyadoo dee wixii zaraca wixii la beeranaya wax kamidaba ruux helaya ama wax kaleba ha noqoto mu'aajaradna waa lamid waa dhulkii la kiraynayo ee maha mu'aajaro kale xadaثna yaxya bnu yaxya qaal akhbarana cabdilwaxid bnu ziyaadin xa وxadثna abubakr بن abi shaybata qala xadaثna cali بn msr waa kan cali بn msrki aad markii dhaweyd sheegayey cabdulأعlى بn msr baan idhi ninkaa hore waayo abu msr walow kiyadiisa tayn abihina waa msr bal awogiisa labaadna waa msr cabdulأعlى بn msr بn cabdilأعlى بn msr weeye kana cali بn msr waa kan waa nin quraysha oo dee ka horeeya ka dabaqo horeeya ninkanoo oo atbaacu taabiciintii dabaqadii sufyaan ibna cuyeyne iyo weeye kaas kaasna waa dabaqadii qolooyinkaa kaba dambeeye atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay dadkii ugu waaweynaa weeyaan oo dee markaa isku beledna maaha kana waa nin reer ciraaqa reer mawsil aha kaasna waa ninkaa reer shamsa aan soo sheegnay kiraahuma haddaba labadooduba cani shaybani waa cabdulwaaxid iyo cali ibnu musir waxay kaba wariyeen labadooduba shaybani shaybaanna waa dee kolley abu isxaaq shaybani kitaabka marar kala duwan baan soo maray casharkii ka horreeyana waa kuma sugnaa baan filayaa sulayman ibnu abi sulayman abu sulayman kaasna fayrus la yidhaha saqaara taabicina aha can cabdillaahi bni saa'ibi qaala oo shaybaani baa wuxuu ka warinaya abu isxaaq ashaybaani in cabdullahi ibnu saa'ib la yidhaaho annaca waa inoogu horeyso hiqa ah in shaybaani xafid muxajar khamisu ka dhiga ama dadkii taabiciintii ugu yaryaraa inkana saadisu ka dhiga u sheeka ah haddana saadisu ka dhiga markaas laakiin dee saadisa iyo khamisa waxa u dhexeeya waa midna saxaabi buu arkay midna ma araga isku wakti dad ahaa weeye waa isla da un isku wakti ee ninkana saxaabi bau arkay kana ma aragun weeye wala uu soo gaadhay saxaabiga soo gaadhkani arkay laakiin waanu arag intaasa saadisa iyo khamisa xaafid muxajar bal istilaaxiisa farqiga udhexeeya uu yahay waa tan oo wuxuu kaba dhigaa waana nin kitaabkeena muslim iyo kitaabka nasaa-i buu kutubta lixda kaga sugan yahay waana hiqaa nidhi nin baynu soo marray cabdullahi ibnu saib ibn abi saib waxaa dhici karta inoogu qabdoobo ninka dee taqriib iyo yar adeegsanaya hadduu israa cabdullahi ibnu saib halkan aan leenahay cabdullahi ibnu saib ibn abi saib ninkaasoo nin ka dabaqo horeeyo taabiciya maya saxaabi ba ah ibnu cabaasna qaa'idkiisa ahaa markaasna saxaabina isagii abiba saxaabi ayiin xadiid baynu halkii salaada dhexdeedii baynu kuma soo marray kaa maaha ee kani waa nin cabdullahi ibnu saib ashaybani ama alkindi haddii shaybani laidhaha sheekhanay isku mid yihiin abu isxaaq xadiidkan unbu ku leeyahy kitaabkeennan oo dee isna laba goor nagu soo noqonaya nasaa-ina xadiid kale oon kan ahayn unbu ku leeyahay kutubta kale lixda ana ama afarta kalena kumaba sugnaa waana laakiin hiqo qaala wuxuu ninkaasi sa'altu cabdullahi ibna macqali can ilmusaarica cabdullahi ibna macqal ibna muqarin almuzani ayaan weydiiyey musaaracadaan weydiiyey faqaala wuxu uhi akhbaranii waxa ii waramay haabit bnu daxaak waa saxaabi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay nahaa can اlmusaaracati musaaracada inuu dadka ka reebay oo kaba nahiyey wa fii riwaayat ibn abi shaybata nahaa canha lafdigii musaaracadii waa u horeeye lafdigiisa muxuuha ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam nahaa canha waayo inay dikrigeedaa horeeye wa qaala waxaanu yihi eeg isagu ibn abi shayba riwaayadiisa weeye saaltu bna macqilin walam yusami cabdallahi ujeedadu maxay tahay wuxuu sheekhu caddaynayaa labadiisan sheekhe uu leeyahay yaxya ibnu yaxya iyo abubakr ibnu abi shayba furuuqda u dhexaysa riwaayadooda iyagoo sheekh keliya kamee mina cabdilwaaxid buu ka warnay mina caliya laakiin marka dambeay ku kulmayaan shaybaani ku kulmayaane riwaayada yaxya waa taa uu inoo dhameeyey ibnu abi shaybana waa la wadaagsaday halkan uu yihi naha can ilmusaaracati laftigii musaaraca way horeysay damiir ahaan bay naha canha halkan uu isagu yihi riwaayada marka la eego yaxya ibnu yaxya riwaayadiisa cabdullahi ibnu saibnu yihi sa'altu cabdullahi ibna macqilin can ilmusaaracati ayaa maxaa ku sugnayd sa'altu ibna macqilin oo magaciisa cabdullahi ama cabdullahi baanu sheeginun laakiin de ninku waa ninkii un xadaثna isxaaq ibn mansuuri qaala akhbarana yaxya ibnu yaxya yaxya ibnu xamaadin qaala akhbarana abu cawaanata wadax can sulaymaan ashaybani waa kan magaciisii can cabdillaahi bni saayibi waa markan dambe uu soo celiyey xadiidkiina qaala dakhalanaa calaa cabdillaahi bni macqilin baanu u soo galay fasa'alnaahu can ilmusaaracati musaaracadii baanu weydiinay faqaala wuxuu ihi zacama haabitun eegne markii hore akhbaranii haabitun uhi zacmigu waa qowl muxaqaqa maanta maha saasuu sheeganaya waa xale macnaha za haabit baa wuxuu yidhi oo noogu warramay ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay nahaa can اlmusaaracati musaaraca musaaracada inuu nahiyey wa amara bilmu'aajarati mu'aajarana waa amray imaamkan tibi la yidhaaho ee kollay dee tafsiirkana shahiirka ku ah cilmiga balaaqada iyo taabayaanna kollay imaamka kuba ahaa dee mashkaatna waa sharxay oo dee sharxiisna waa madbuuc maanta ayaa wuxuu yidhaahaa almusaaraca iyo almuhaajara ashan ku sugani waa cahdiya alcahdiya ah macnaha waa shay maxuuda oo waa musaaracadii maxuudka ahayd iyo muhaajaradii maxuudka ahayd oo uuga jeedo musaaracadii dee imika aynu soo maray ee tan ahayd imika qadca ruux loo shardiyayo ama aqbaal aljadaawil iyo maadiyaanaat iyo adigu ama sawaaqidayo looba shardiyayo shardigaa faasidkaa la socotay taa weeye tunahiyaya mu'aajaraduna waa taa ama dee bal matalan dahab iyo fido ama waxaan dee qararkaasi kuma sugnayn lagu kiraynayo taas bay too macnaha tana waa musaaracadii madmuumkahayd ama manhiga ahaydee cilasha ama waxyaalaha fasaadka keenaya wadatay taas buu ujeedaa mu-ajaradna waa ti iyadu ee ay garanayeenen waxaas kaba madhnayd ee aan dee dhibta taa ku sugan ee aanay kuba sugnayn taas baa adigu ay tahay tan uu rasuulka ilaahay amray iyo tan uu nahiyey saasay kala yihin xataa musaaracad nafteedu muhaajaradii bay soo geli oo muhaajara la odhanin waqaala laa ba'sa biha baabun alardu ama baabu lardi tumnaxu wuxuu baabsa waa dhulkii ballaysa siinaya wixii kuba yimi waa tarjamadii imaam nawowi qurtubi oo kale tarjamadiisa waa haba yar dheeraatee waa caddayntii la caddaynayey ama hanuunintii laysku hanuunayey laysku toosinayey laysku tilmaamayey in iyadoo dhulkii laysa siiyaa ay ka fiican tahay iyadoo dee ujro laga qaato cibaaro saasu ka cabira wana axaadiisa waxaa inooguba iman waa irshaadkii ama hanuunintii tusintii laystusayey dhulkii oo laysa siiyey iyadoo muqaabil la-aan laysku siiyo ruux kale lagu siiyo beerta asricahaadii inay kaba khayr badan tahay iyadoo ujro laga qaatay laakiin arrintu aanay ahayn taxriim dee la xarimay in laysbos matala dee waxa weeyaan wax ujro lagaba qaato taxriim la xarimay aanay ahayn xadaثna yaحya بن yaحya qaal akbarana أحmed بن زayd can camri wayna dinar ana mujaahidan mujaahid ba qaala yihi lidaawusin daawus ku yihi indaliq bina inooge bal ila bni raafic bni khadiijin ina raafic ibnu khadiij inooge fasnac maqal markaa minhu isaga xaggiisa waxaad ka maqashaa markaa haddii aan u tagno markaa kana maqal alxadiida xadiid can abiihi can inabiyi sala allahu alayh wasalam bal xadiidka uu rasul aabihii kaba warinaya aabihina rasuulkii uu kaba warinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kaba maqal ama fa asmacu nawowi taasna wuxuu leeyahy dabdigaasi uu jira walabka hore ka mudan yahay aan ka maqlo markaa bal xadiidkaasi inaken kaale aan siraacno ujeedadu maxay tahay horta mujaahid ibnu jabru dee waayo daus ibnu kaysaan labada ama kaysaan alyamani labaduba waa labadaa imaam taabiciintii ahaa asxaabtii ibnu cabaasna raggoodii ugu waaweynaa kaba mid ahaa taas waan garanaynaa arrintani kolley waa nooc yar usluub ee aad u ladiifo bal uu doonayo inuu wax ku yar tuso isaga xadiidkaa inuu ku maqlo waxyaalo uu sameeyey markaa kaga joogsado eeg xadiidkaa intuu maqlo waxyaalo uu sameeyo maxay taasi tahay daawus baa wuxuu laba iman jiray musaaracadan dhul uu leeyuu bixin jiray dad baa beeran jiray dee wixii ka soo baxayena waxbuu kuba yeelan jiray isaguna markaa wuxuu lahaa nahyigan buu maqlay xadiidka raafico waa mujaahid dee umuu arkayn in saa la sameeyo marka wuxuu leeyay bal makeen aan xadiidkaas soo maqalno ujeedadu dee waa si uu ficilkiisa bal isagii ugaba joogsado uu la imanayo waxaanu ku tacaamulo taas buu isagu ujeedadiisu ay ahayd markaasaa muxuu yidhi qaala camar baa odhanaya fantaaro uu dagaalay daws uu dagaalay arrintiina waa la garanayaa qaala markaa waxaanu yidhi intuu isagii dee huruufay baa ma dagaalay inii wallaahi inii anigu wallaahi baan ku dhaartee low aclamu haddaan ogahay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nahaa canhu waxaan aan samaynaye musaaracada ama mukhaabarada min rasuulka ilaahay dadka inuu ka xarimay haddaan ogahay maa facaltu maan sameeye arrinkan haddaad ogahay oo taasi ay cad ahay maan sameeyeen xadiidkuna sidaa maaha ee loo qaatay walakin xadaanii waa ii warramay oo man shaksi baa ii warramay huwa isagoo aclamu aqoon badan oo bihi binabiyi minhum dadka uga aqoon badan qorooyinkan raafic iyo amtaashii uga aqoon badan yacni ibnu cabaasin oo wuxuu arkaya ibnu cabaas inuu ka cilmi badnaa dee raafici kolleyna way jirtay taasoo dee waa xabrulumma ama baxrigeedii weeye ruuxa iyaga kaba in ina raafic inaad sheegayso ina raaficu sanadkeed nooguma sugnaa marka in jahaaladiisan ama ibhaamkiisan la ibhaamiya waxba inagama jiraano waayo xadiidkuu warinaya meesha inooguma sugnaa waa xadiidkii umay teginba marka wuxuu leeyahay cid iyaga kaba aqoon badan dadka xadiidkan soo naqlinaya ayaa ii warramo muxuu igu warramay ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi laa yamnaxa inuu siiyo arajulu ninku akhaa walaalkii ardahu dhulkiisa faadilkaa uu siiyo ayaa khayru lahu uga khayr badan eeg marka waa baab irshaad waa sidii maslaxay wanaagsanayd ee rifcigu ku sugnaaya ixsaankumu rasuulka ilaahay dadkii ku hanuuninaya ee maaha dadkii isagoo ka xarimaya beerahoodii iyo dhulkoodii inay ama kireeyaan taas ay ujro kaba qaataan kol haddaanu ujradu dee wax fasaadinaya aanay laba socono wixi aynu soo maraya haddaba inuu siiyaa khayruna uga khayr badan min an yaakuda calayha uga khayr badan weeye laakiin ka xaaraan maaha weye min an yaakuda calayha inuu cala alardi weeye dhulkii uu kuba qaato harjan waa ujro macluuman la og yahay saasuu ibnu cabaas yidhi saasuu wariyo haddaan ogahay arrintan aan samaynayna xaaraamtay amba ma sameeyeen waxadaثana ibnu abi cumar qaala xadaثana sufyaan can camrin wabni wabnu daawusin can daawusin oo macnaa waxa weeye ega xadiidkii sufyaan imaka ibnu cuyayna cmr بن dinaar waa u waramay waxaa kaloo u waramay iبن daus o xadaثna بن dauسn can daus cmrna kolley dee daus-iyo arrintiisa uga waramaya imaamkiisna cabdالlah بن daus ee abihina imaamkaana abihiba ugaba waramay labadoodaba sufyaan baa kaba maqle maaha imika arinku xadaثna بن abi cmr qaala xadaثna sufyaan can cmri inuu iبن abi cmr leeyahay wبnu dausin can dausin ina dausna daus buu iga warramay sufyaanna camar buu iga warramay taa daus ma soo gaadhin isaga ibnu abi cumare ho bal sufyaan thawri baan u soo gaadhin be ee waxa weeyaan sufyaan baa labadaba camar iyo ibnu daus xadiidka kaba maqlay oo muxuu yihi annahu daus kaana yukhaabiru mukhaabaradaasuu laba imanayay mukhaabaradna waa taan soo ogaanay qaala camrun faqultu lahu camar baa wuxuu yihi eg markii horena mujaahid waa ku yidhi camar ibnu dinaar baa ku yidhi ya abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow law tarakta hadihi lmukhaabarata anaa haddaad kaba tegi lahayd mukhaabaradan way fiicnaan lahayd saasaan roonayd waayo fa inahum iyagu yazcumuuna waxay sheeganayaan ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam nahaa can اlmukhaabarati dadka inuu mukhaabarada kaba nahiyey faqaala wuxuu yihi aya camrun ayd waa tii xarfu nidaa ahayd ruuxa dhow loogu yeeri jiray loogu dhawaaq loo adeegsan jiray dhawaaqiisa camarow akhbaranii wuu ii warramay oo aclabhum kii ugu aqoon badnaa bidalik waa arrinka caynkaasa ninkii ugu yaqaanay yani ibnu cabaasin buu ujeedaa wuxuu igu warramay ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam lam yanacna inaanu rasuulka ilaahay dadka kaba nahyin inamaa qaala wuxun buu yihi manaa waa baab irshaad ee nahyigii aynu soo maray nahyi waa jiraye ee ama waxay ku xambaaran tahay suuradii faasidkayta kalena waa baabkan irshaadkay kuba xambaaran tahay ymnaxu an yamnaxa weeyo yamnaxu isagu siiyo axadukum bal anti masteriyadayd baan iska qadarayna markaasun yamnaxu axadukum de waana wax macruuf oo kale ida tasmacu bilmucaydi o kale yamnaxu axadukum axadkiin isagu siiyo akhaahu walaalkii beertiisa aanu markaa u baahnayn iyo dhulkiisa aan u baahnayn isagoo siiyo ha beertee ayaa khayru lahu uga khayr badan min an yakuda calayha kharjan macluuman ee laakiin maaheen inuu kaba xarimay xadaثna بن أbي cmر qال xadaثna الثqفي عan أyub xa وxadaثna abu bkr بn abi shaybata وإسحاq بن ibrahima جamيعا can wakiici can sufyaana xa jamيicanna wuxuu u wadaa un imika dee waa labadooda ba uu leeyahay waxay uga uga maqleen wakiica maha ayub inuu soo gelaya halkan ayub iyo sufyaan baa sinaanaye oo sheeka wakiic buu la sinaanaya can sufyaana xa وxadaثna mحamed بن رمح qال أخbarna layt عan بn jurayجi xa وxadaثnي عaliي بن xجri qal xadaثna الفضل بن muسى عan شharيki عan شhuعbata شharيk الqاadi weeyo dee mutaabacaad buu mslim kaga wariyaa can شhuعbata kulhm dhammaantood marka kulhm wuxuu wada waa shuعba iyada halkan iبn jurayج cabdالmلك سfyaan الthawrي iyo أyub الskhtiyani afartaa weeye intaa uu leeyahay can cmr bni dinaarin intooduba camr bni dinaar bay kaba wariyeen can daus can ibni cabaasin can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam naxwa xadiiihim raggii hore ee iyaguna camar kaba warinayey ama daus iyo xadiidkoodii wax laba mida markii horena yaan soo aragnay sufyaan ibni cuyeyne mid buu ahaa oo waa ka camr bni dinaar waa ka wariyey dariiqii ka horeeyeyna xamaad ibnu zayd baan kusoo aragnay laba ninun baan soo aragnay wax ka badan soomaynaan arag iyaguna waa afar kan naxwa xadiidiimna kollay ishkaal maba jiro alaa meelo kalena way dhacdo hore aan usoo yar marnay laba keliyana ama dee jamac say dee qolooyin raajix yeelaanba jamaca waxaa uguba yar laba dee waatan afafka badankooda marka xataa luqada caamiga lahjaadka carbeedba ma laha ee dee luqadan fasiixa unba mufrad iyo musane iyo jamca leh ee luqaadka badankoodu ama waa mid ama waa jamacun ee tasniyadan isticmaalkeeda in dee siiqo gaarood ee tasniye ah in la yidhaha laba iyo waxaa la yidhaha mooyaane waxa laga yaaba luqaadka badankood inaan lahayn xataa lahjaadka carbeed inaana lahaynba waa luqadan fasiixa marka barkood baa yidhaha aqaluljamci isnaan haddaan idhaha aqaluljamci isnaan dee waa taas waana saxoo dee kolley waa wax iskaba jira bal dee waxaan filayaaba barkood dee waabay jamca maxaa u yariya ama intan iyo idan mualaf arkaan filayaaba kitaab dhan oo dee umuurahan kama hadlayan waxa weeyaan un markaas labadii hore jamac ahaan waa loo isticmaali karaa imika labun bay ahayn laba wax ka badan may ahayn labadiina jamca waa lagu idlaaqi karaa markaa naxw xadiii mataa وxadaثnي cbd بن حmayd ومحamed بن رافع qال cbd أخbarna وqال بن رافع xadaثna cبدالرزاq qال أخbarna معmr عن بن daوس عن أbيه عن بن عabاس أن النaبiيa صلى الله عليه وسلم qاaل laa ymنaxa inuu siiya أxadكم axadkiin aخاه walaalkii arضh dhulkiisa ayaa khayr lahu uga khayr badan min an yaakuda calayha inuu qaato oo calayha cala alardi kada wakada kada wakadaadii bay tani caddayntay waa lishayin macluumin wax macluuma iyo kharji macluuma sidaynu soo maray ujr ujro macluuma inuu kaba qaato isagoo siyaa ka fiican laakiin haddii dee uu yidhah waan kiraynaya waxbaan kaba qaadanaya waxaan qarar iyo jahaala ku sugnayn waxaan shuruuddiiyo fasaadin iyo caqdigaani lama socon iyadna sharcigu uma diidayo qaala wuxuu uhi waqaala bnu cabaasin oo dee daws huwa alxaqlu marka la eegoyn waa lafdiganin muxaaqaladii iyoyn ama tan marka la eegoyn lafdigan beertan oo kale oo ujradii lagaba qaadanayo lafdiga xaqli waa tan dhulka cad ene waxba kuma qornayn beertu markay dhulka la beeran kare zarac usuubada beertu marka ay baxday dee zaraci kuba yaalo ama markaa dee inaadigu zaraci kuba yaala intaba lafdiga xaqle way kuba idlaaqaani wuxuu leeyahi huwa alxaql wahuwa bilisan alansaar almuxaaqala marka san oo kale dee kharji lagaba qaadanayo eewax waxa weeyaan beertii inta dhulkii cid la siiyey lagaba qaadanayo xaqlina waaba laga cabiraa waayo dayna waa mucaamaladii xaqligii baa lagu tacaamulaya xagga ansaar lahjadoodiina almuxaaqalay kaba cabirayeen muxaaqalada waa taan soo aragnay وxadثna cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrmiي qال أخbarna cبdاللh بن جعفr الرaقي qال xadثna عubaydاللh بن cمri isaguna oo nin reer jaزيرة un aha ama raqa aha عan زayd بن abi unaysata عan cabdالmلك بن زayd can dawsin koley cabdالmلك بن زayd san baa ii taala cabdilmلك بن زayd baa ii taala filayaana نسqooyinka inay wada taalo oo ayo نسqooyinku badankooda inay isku waafaqsan yihin taas baa dhacda in la yidhaha cabdimeligan waa nin taabiciya oo taabiciintii dabaqadii afraad ee ruwaadda kaba mida ama taabiciintii dabaqadii qataade iyo zuhri iyo dabaqadoodii weeye waana nin hiqa ah ee ibnu zaydan nusqooyinka muslim baan filaya dee inay intan haysanayna saasay taa leh laakiin kolley waa wax aan khada ama ma jirto waxaan filayaana kutubtii taraajimtii horena waxyaala way dhaceenba ee waxaa ninkan la yidhaha cabdilmelik ibnu maysarata la yidhaha kunyadiisa abu zayd ah marka halkan ibni zaydin dhacday ayaa sawaabku wuxuu yahay in laba yidhaaho dee kitaabka lama taataabanayo tulahun baa laguma qoranayaa sawaab inu saaye can cabdilmaliki abi zaydin waayo waa kunyadiisii ina zayd lama yidhaaho ina maysara la yidhaahaa ee kunyadiisan baa abu zayd la yidhaahaa ee culimada dee aimadan dee taraajimuuna ama kutubta waaweyn lihiina kollay umuurahan way dabdiyeen in waxana wahmigiina inuu qadiim yaa suurtagal ah ee cabdilmalik abi zaydin waa ina maysara kunyadiisa abu zayd la yidhaha marka haddii halkan ay noqon lahayd can cabdilmaliki abi zaydin iyada wax saxiixay ahaan lahayd oo halkaa ibni noqotay abi ay tahay waxa weeyaan laakiin waa khada jiro on filaya nusqooyinka guud ahaanba inay saa tahay waa tan magacu laakiin dusha un baan ku saxaynaa cabdilmalik abi zayd ama abu zayd weeye waa cabdilmalik ibnu maysarana waana nin hiqa ah oo taabiciinta ama taabici ah عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من كانت له أرض فإنه أن يمنحها isagoo siya أخاه walaalkii ayaa khayr u khayr badan weeye nahyi meeshii de waa tanزiihun buu nahyigina noqon saasaa u khayr badan والله سبحانه وتعالى على عم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا